wasalam wabacd ikhwatii fi lcaqiida iyadoo waktiga inoo hadhay oo aada u yariyey ama salaadka cishe ka hadhay waxaan isku dayayaa mawduucan inaan soo bandhigo aan ku magacaabi karno dhawqi alcibaada cinda salafi alumma dhawq waa dhadhan cibaadada siday u dhadhamin jireen ummaddii hore ee muslimiinta ahayd salafka waxaynu uga muraad leenahay uun waa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo taabiciintii iyo inta khayrka ku raacday horreysay waxaynu naqaanaa in ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas kuntum khayra umma iyadoo khitaabku uu ku dhacayo ama hadalku uu toos marka ugu horeysa ku dhacayo ummadii tagtay ee muslimiinta ahayd ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ummadda muslimkii inay yihiin khayru umma ukhrijat linnaas dad kuwii u khayr badnaa ee loo soo bixiyo dadka wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam kamaa yarwiihi alimaam albukhaariyu fii saxiixih khayrukum qarni ama khayru nnaasi qarni wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegayaa inuu ugu khayr badan yahay qarnigiisa ama dadka inuu u khayr badan yahay qarniguu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam qarniguna waa jiil ama waa fac waa in dad noolaado culamada barh baa idhaha waa qof da-dii intay gaadhi karto ma boqol sana ma ka yarba waa meelaha uun waxaynu leenahay wuxuu nebigu yidhi qarnigayga qarni u khayr badan khayrukum qarni waxaynu leenahay markaas waa maxay dadkani dadka waxay kaga fadillaayeen waxaa hubansiya inay dadka kaga horeeyeen rumayn ay rumeeyeen alle iyo rasuulkiisa waxaa hubansiya inay dadka kaga horeeyeen ku dhaqan ay ku dhaqmeen wixii ay ka soo gaadheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu u sheegay waxa aan jeclay maanta inaan tilmaamaa wuxuu yidhi in badan baa laga warrama laga yaabaa say u jihaadeen in badan baa laga warramay siday casiisiin u ahaayeen in badan baa laga warramaa laga yaabaa say ummadaha kale uga sarreeyeen ama u maamulayeen ama gaalo u jabiyeen ama diinta u xoojiyeen waxaan jeclaya inaan caawa ka warramo saaca min saacatihim hal saacad oo noloshooda ka mid ah oo ah saacadday alle keli ku yihiin subxaanahu watacaala ama si ay cibaadaysanayaan waxaa la arkaa innaga cibaadadeena ama dadkan dambe cibaadadiisu inay inta badan tahay waxyaaba un la afakriyo iyo afcaal la sameeyo ka maran mucdii looga dan lahaa haykalkii salaada waynu haynaa kii soonka waynu haynaa kii xajka waynu haynaa haddaa muxuu raadkii loo baahnaa u soo saari waayey muxuu raadkii loo baahnaa uu soo saari waayey cibaadadu markay dhab tahay ee alla la xidhiidhku uu dhab yahay ee qofka muslimkii alle si wanaagsan uu ugu xidhan yahay marduud buu helaa ama wax ku soo noqda buu helaa waxyaabaa kusoo noqda waxaa ka mid a xataa inay si kale u dhadhamiyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslimba warinayaan wuxuu leeyahy halaathun man kuna fiihi wajada xalaawata aliimaan saddex qofka ku sugan wuxuu helaa iimaanka macaankiisa u fiirso iimaankuu helaa lama odhan iimaanka macaankiisa baa la yidhi taa macnaheedu waxa weeyaan iimaanku macaan buu leeyahy wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saddexda qofka ku sugan uu iimaanka macaankiisa ku helo waxaa ka mid ah an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma alle subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin kuwa agtiisa looga jacayl badan yahay looga kalgacal badan yahay wixii iyaga ka soo hadho oo dhan waan yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah iyobaa la yidhi inuu qofku dadka uu u jeclaado ilaahay dartiis subxaana watacaala oo keliya masaladu walaalkay halkan ka akrinayay iyo wa an yakraha an yacuuda fi lkufr kamaa yakrah an yaqdafa fi nnaar iyo inuu u naco inuu gaalnimo ku noqdo sida uu u necab yahay in naar lagu rido saddexdan qofka sameeyaa baa la yidhaha si dhaba ka tahay wuxuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisii hadduu adiga kuu dhadhami waayo waa maxay sii ka marab haddii dhadhanka la sheegaya lagaa waayo adaa bukaan ku haya maadadal kastaoo la dhadhamiya oo macaanuu ku jiro adiga haddii shaygaad wax ku dhadhaminaysa khalal fani uu ku dhaco iyadoo maadadu macaankeedii wadata baanad adigu dhadhamin karin hadday kaneeca kugu dhacdo afku ku qadhaadhaado oo malab lagu dhiibo malabku wuu wataa kuwaalafigiisa waa malab sidii baanu u macaanyihi laakiin adigu markaad dhadhamiso bukaan kugu jira daraaddeed iyadoo organku uu kiiyey wax lagu dhadhamin jiray carabku uu carabkiiyey inta wax dhadhamisa ay intii tahay ayaa haddana khalal faniya kugu jira daraaddeed waxaad dhadhaminaysaa wax kasta qadhaadh sababtu maaha inaanu shaygu macaanayn sababtu waxa weeyaan inaad adigu ku jirto khalal faniyuu kugu jiro waxaan leenahay haddaad dhadhamin kari weydo macaanka kan haddaad naftaada ka weydo saddexdan uu nebigu tilmaamay qofka ku sugnaaday inuu dhadhaminayo iimaanka macaankiisa macnaheedu waxa weeyaan adiguu kugu jiraa waxa kuu qadhaadheeyey arrintan ay kuugu cuslaatay macaankaasi waxaa loogu kala xoog badan yihi sida alle loo kala yaqaano alle subxaanahu watacaala sida loo kala yaqaano walidalik ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau alle waxaa ka cabsada kuwa cilmiga le baa la leeyahay kuwa ilaahay tawxiidkiisa cilmi fiican u leh wa sida daraaddeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay xadiidkii shaykhaynku warinayaan bukhaari iyo muslimba qoladii intay gurigiisa tagtay waxyaro fudaysatay maa baalu aqwaamin yatanazahuuna can shay asnacu fawallahi inii la aclamuhum billaah waashaduhum lahu khashya wuxuu sheegtay nebigu inuu ugu aqoon badanyay dadka alle subxaana wa tacaala aqoon badnidu dadka ugu aqoon badan yahayna inay ka dhalatay inuu ugu alla kacabsi badan yahay waxay leenahay dadku siday alle u kala yaqaaniin bay quluubtoodu u kala dhadhamin og tahay waxaan sharcigu sheegayo qaar baa dadka qalbigu engaga oo markuu engaga dhagaxa ka adkaada ilahay baa qur-aanku le qasat quluubuhum fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa waxaan leenahay saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ahlu taariikh aw siyar markay warinayaan ama ka tilmaamayaan waxay idhaahdaan niman bay ahaayeen maanti rag ah fursaan ah fardafuulla ah nolosha ka qayb qaatoo wax iska dhiciya ma ahayn dad hambaloo zaawiyo yar fadhiyo wardiga u roga sida dadka badh ay u qaateen wardigu inuu yahay inta meel la fadhiisto tusbax dheer loo tasho dabeetana qawda un sanqadhiisa laga guro waxay ahaayeen dad nolosha ka qayb qaata oo dagaalama oo jihaasama oo shaqaysta oo xoogsada oo nolosha oo dhan dad hogaamiyey ahaayeen haddana may ahayn dad adduunya waashay oo maanta oo dhan intuu soo shaqaynaya habeenkiina kasii fakeraya baridka siduu u toosi lahaa ee salaada usii jarmaadi lahaa saacadda usii buuxsanaya oo hamigiisu wuxuu ku xidhan yahay o dhan uu yahay beritaan shaqadii ka xasaamaya ayahay mashquulinina waa inaan goor hore sii seexdaay alhamu kullu shaqadu ay qaaday shaqadaa iyo sidii loo qaban lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa maskaxdiisuba ay ku arjasgaraysanto ku xidhantay may ahayn waxay ahaayeen baa lagu tilmaamaa habeenkiina raahibiin bay ku sheegi jireen ahlu taariikh dad habeenkiina alle u go-a subxaana wa tacaala iyo si gaara ilaahay ula xidhiidha xidhiidh gaara alla la leh waxaan rabaa saacaadka ilaahay is hortaagaan siday u ekaan jireen inaan wax ka tilmaamno caaisha waxaa lagu yidhi alasad nin la yidhahda caaisha wuxuu weydiiyey xadiidka imaamu muslim iyo tirmidiba waa warinaya caaishaan waxaan weydiiyey buu yihi maa kaana nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam yasnacu fii beyti markuu nebigu guriga joogo muxuu qabtaa baan idhi bay caaishaa la weydiinaya markuu guriga joogo muxuu qabtaa waxay caaisha ku tii ka qaalat kana yakunu fii mihnati ahli reerkuu u shaqayn jiray bay reerkuu guriga jooga dee reerkii lala joogo reerkan shaqadaa buu qaybtiisa qaban jiray laakiin caaisha u fiirso waxay leedahay faidaa xadarat isalaatu yatawada wayakhruj ila asala salaada waktigeeda marka la gaadho intuu weysaystaa buu salaada u bixi jiray waxaan rabaa saacaddan uu caasho u shaqaynaya ma raba inaan ka warramo caawa waxaan rabaa saacaddan uu salaada tukanaya iyo noocu weeka waxaan rabaa inaan tilmaamno saxaabadii ridwaanullaahi calayhim la noolaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qaadatay qur-aanku isagoo cusub oo xagga alle ka yimi aragtay dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu uu gacantiisa ku tarbiyeeyey salafka maxaynu u leenahay salaful umma dadka way ka roon yihin ardaygu kama soo hadho macallinka ardaygu kama soo hadho macallinka cilmiga macallinka oo qura maaha macallinka waxaa laga qaata wax tarbiya la yidhaahdo oo cilmiga ka ballaadhan raggani waxay ahaayeen saxaabada ahi kuwo macalinkoodu yay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo isagu gacantiisa uu ku dhilay mid walba uu jafay waxa xuna uu leeya uu ka nahyiyey waa aragteen waxaa qur-aanka iyo axaadiista asbaabu nuzuul ku jirta waxaano asbaabu nuzuuli waa afcaashay samaynayeen saxaabada tani oo maalin walba la saxaya khataa dhacayay hebel baa waxaan sameeyo ayad baa soo degtay heblayaa sidan tidhi ayad baa soo degtay qolaa isqabato ayad baa soo degtay afcaal maalin kasta dhacaysay baa la jafayay oo dabeetana waxyigu uu saxayay raggani waxay dad kaga mudnaadeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tarbiyeeyey cidda macalinkiisii gacanta ku hayay uu yahay nebi moxamedna waxaad garan kartaa noocuu noqon karo waad imaajin garayn kartaa un waxayn leenahay kuwaasi siday ahaayeen waxaan rabaa inaynu eegno saacaadka ay alla ka cabsanayaan ama nebiga la joogaan siday weekaayeen waxaa kugu filan xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee uu nin saxaabada ka midi uu ku lahaa nin kale yacni waxaa la yidhahdaa xandala ayaan rajaynay inu ahaa iyo abibakar ayuu yidhi war maxaad kuwaa barisato naafaqa xandala buu yidhi waa munaafaqoobe abibakar baa ku yidhi war waxaanaad ku hadlaysaa waa wax xunay dabeetana qisadiibuu u sheegay wuxuu yidhi markaanu ilaahay rasuulkiisa la joognana nooc kalaanu nahy xaal baanu ku sugannay markaanu nolosha iyo mashquulaadkeeda gallana waxbaa iska kaayara bedelo xaal kale ayaanu ku sugannay abibakar wuxu uhi wallahi hadday dee taaunta waxaad sheegaysaa taa lafteedu xaggayga waa ka jirta waxaa loo yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi markaa waladii nafsii biyadihi an law taduumuuna calaa ma takuunuuna cindii wafi dikr lasaafaxatkum almalaa'ikatu calaa furushikum wafii uruqikum walakin ya xandala saaca wa saaca nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu dhaartay ayuu wuxuu leeyahy ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye haddaa ku waari lahaydeen waxa aa ku sugan tihiin markaa aniga ila joogtaane dee dikriga iyo alla xuska haddaa ku sugnaan lahaydeen malaa'igtuba waxay idinku salaami lahayd wadooyinka iyo furshaantiina korkooda laakiin xandalow buu nebigu yihi saaca wa saaca eraygan u fiirsaw nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saaca wa saaca waa maxay ma saaca fi lxaraam wa saaca fi lxalaal ba yani dadka badh baa marka la yidhaha saaca wa saaca waxay u qaateen saacadna in masaajidka la tago ilahay la yaro caabudo saacadda dambena waxaa doonta in la sameeyo suuqa la galo ma aha qofka muslimkii daa'irat alxalaal marnaba kama baxo waxa loo baneeyey marnaba kama baxo ee iyadoo xalaasha lagu dhex jiro ayay saacaadna waxay yihiin saacaaduu qofku alle toosuu la xidhiidhayo oo nolosha adduunyo dhammaanteed madaxiisa ay ka maqantay oo heer kale uu gaadhsiisan yahi uu gaadhayo heerkaasi uu nebigu leeyahay haddaa ku daa'imi lahaydeen malaa'igtaaba idin salaami lahayd saacadna waa saacad qofka wixii loo baneeyey uu ku mashquulsan yahay ee xalaashaha ee loogu talagalay hadday xoogsi tahay iyo hadday reerkiisa ula cayaaro tahay iyo hadday wax kala tahayba waxaynu leenahay nolosha imika dadka waxaa inta badan ka maqan saacaadkan xalaashii caamkaa dadku inta badan uu iska hayaa laakiin saacaadkaasi laa tagsi kuma filla qofka qofka raba inuu nolosha tan waajaho raba inuu ummadda tan ka saaro dulumaadkay ku jirto rabo inuu gaalo iyo shaydaan iyo waxa raacsisan oo dhami ka hor tago wuxuu u baahan yahay saacaad gaara wuxuu u baahan yahay saacad maskaxdiisa adduunku ka maydhmo saacad aan adduunkani u muuqan dhammaantii intuu ballaciisu leegyahay wuxuu u baahan yahay saacad jannada iyo naartu ay u muuqato iyo alle subxaana wa tacaala faqad wax kale oo uu xisaabiya aanay jirin saacaadkaa haddii la waayo nolosha hoos bay usii soconaysaa saacaadkani waa saacaadka qofka muslimka ah oo ah zaad oo ah wax ku kalifaya inuu nolosha ka halgamo waayo dadka kale markay himiladay dunida kala hayeen hore u waayaan way niyotabaan wax isdile iyo wax iska fadhiista iyo wax quusta laakiin muslimku quustaba ma yaqaano ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu leeyahy kuwa quusta waa kaafiriinta un laa tayasu min rawxi illaahi baa layidhi sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan qofkani wuxuu si toosa ugu xidhan yahay alle subxaana wa tacaala qofka alle xidhiidh dhaba la lihina quusta noloshiisa kuma jirto waxaynu leenahay waxaynu rabnaa inaynu wax ka ogaano xanbale waxaa la yidhi saaca wa saaca saacad ha jirto aada heerkaa malaa'ig salaankaa gaadhi karto saacad aada caruurta iyo dumarka iyo xoolaa ku mashquuli kartaana ha jirto waxaan rabaa caawa inaynu wax ka dhadhansanno saacadda tan alle ay hortaagan yihiin siday u ekaayeen xadiid uu warinayo ibni mardawey iyo ibn abi xaatim iyo ibnu xibbaan fii saxiixihi iyo ibnu kasiir fii tafsiirihi calaamat alalbanina uu ku tilmaamayo sanadka ibnu xabaan inuu yahay isnaad jayid uu leeyahy rijaalka sanadkaasi dhammaantood waa iqaat hayra yaxya bnu zakariya yaxya bnu zakariyana wuxuu leeyahy ibnu abi xaatim ba wuxuu yidhi sأltu abi canhu qala laysa bihi ba's huwa صaalix اxadiid albani wuxuu ku tilmaamaya xadiidka fii صaxiixihi silsilat axaadiis صaxiixa waa xadiid xujo gala xadiidkani wuxuu leeyahy caa caطa ibn abi rabax waa arday kamida ardaydii ibnu cabaas iyo taabiciintii waaweynaa kamid a caطa baa wuxuu yihi aniga iyo ibnu cumar cabdillahi ibnu cumar iyo cubayd ibnu cumayr saddexdayadaasaa israacnay buu yihi caashaanu utagnay radia allahu canha caasho markaanu u galla iyadoo xijaab noo dhexeeyo ummahaatu lmu'miniin min waraa'i lxijaab unbay ka hadli jireen iyadoo xijaab noo dhexeeyo ayaa caaisha waxay cubayd ku tidhi maa yamnacuka min ziyaaratina waar cubaydow maxaad horta noo soo booqan weyday bay tihi noo soo ziyaaran weyday qaala qawlu shaaciri zurgibban tasdad xubban gabay buu tiriye marka wuxuu yihi waxaan idiin soo bo maxaad had iyo goor noogu iman weyday bay caaisha weydiinaysaa isna wuxuu leeyahy waxaan idinku iman waaye qawl waxaan xasuustoo kale buu leeya yani halkuu ninka gabayaagi ka yidhi marmar hibku kalkal yani marmar soo ziyaaro kalgacalkaa badane yacni qofka haddaad raadka ku badiso maalin walba u tagto kaanamaa uu qofku kaa yaro kaanaya laakiin dhowrkii cashaba markaad mar soo ziyaarato ee ziyaarada interval uu udhaxeeyo ayuu nin gabayaayi sheegayay saasaan uga dan lahayn buu yidhi cabdillaahi ibni cumar wuxuu ahaa nin aan kaftan badnayn cabdillaahi ibni cumar baa wuxuu ku yidhi marka hadalka naga dhaafa kaftankana wadaan daaya laakiin maxay yeela buu leeya caashuu la hadlaya wuxuu leeya akhbarina biacjabi maa ra'aytahu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam caashaay waxaad nooga warantaa waxa ugu yaabka badan le aad nebiga ka aragtay calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tidhi way oyday markii nebi alle la xasuusiyey ayay oyday caashi way sayn kari weyday dabeetana waxay tidhi kullu amruhu kaana cajaba arrinta nebiga oo dhami wadayaab bay lahay isaga meelo gaaroo lala yaabaa ma jirine wuxuu ahayd arrintiisa oo dhami wax lala yaabo waayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yahay ummadda muslimiinta almithaali alxayi fii kulli shay waa tusaalaha nool ee loogu talagalay wax wal oo nolosha ka midaba in lagaga daydo sida daraaddeed wax walba qima najm isagaa ka ahaa markaasay caaisha waxay tidhi arrinkiisoo dhami wada cajabuu ahaa arrin bay ka warramaysaa markaa caaisha ataanii fii leyla habeen buu ii yimi bay leeday ilaa jidhkaygu jidhkiisa uu taaftay dabeetana wuxuu igu yidhi bay tidhi caaisha darinii atacabadu lirabbi cashaay caawa maad iska kay dhaafi aana la caabudaye cashaa waxay leedahay habeen buu guriga yimi dabeetana markii jidhkaygu istaaftay ayuu wuxuu igu yidhi cashaay caawa maad idayn aan cibaadaystaye caaisha waxay tidhi wallaahi innii la uxibu qurbak وإني أحب أن تعبد ربك وفي رواية إني لأحب قربك وأحب هواك عائشة waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wallaan ku dhaartee waan jeclay dhawaanshiyahaga iyo inaan kugu soo dhawaado waanan kaa fogaanin waxaan kaloo jecelay bay leeday waxaad jeceshahay inaan kuu yeelo wax kastoo adigu aad doonayso aad jeceshahayna iyana waan jeclay inaan kuu yeelo nebigu wuu istaagay calayhi salaatu wasalaam dabeetana qarbad yar ama weelkan biyaha lagu shubtay haragga ka samaysanoo meesha yaalla ayuu ka weysaysay biyo badanna kuma weysaysan salaad buu isu taagay fabakaa xataa balla lixyata salaadii markuu istaagay ayuu nebigu ooyey calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo gadhkiisu ilmadu ka dareertay oohintuu ooyayay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan xataa ra'aytu ana dumuucahu qad balagat xiqaway guntigay oohintii gaadhay uu nebigu ilmaynayay calayhi salaatu wasalaam uma sajad fabakaa xataa balla alard wuu sujuuday nebigu ilaa iyo uu dhulka qooyey uma dajaca calaa janbihi fabakaa dhinaca buu u jiifsaday isagoo weli ooyaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaduu tukanayay nebigu wuu ilmeynayey intuu tukanayey intuu taagnaa wuu ilmeynayey intuu sujuudayey wuu ilmeynayey markuu dhinaca u jiifsaday wuu ilmeynayey isagoo xaaladii sidii ugu jira ayuu u yimi muadinkii bilaal oo leh salaadii subaxay gaadhay ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu weydiiyeen markaa rasuulka ma yubkiika waqad afara allahu laka ma taqadama min dambika wama taahar oo maxaa kaa ohiyey baa layihi ilahay rasuulkiisiiyo dembigaago dhan ba isagoo ilaahay dhaafay adoo qof dunuub oo mamoonayo ka ooyayaba ma tihide maxaa sida tan ugu oyday baa la weydiinaya wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood ku sheegaya falaa kuna cabdan shakuura laakin wuxuu xadiidka nabigu ku tilmaamaya wayxak ya bilaal wamaa yamnacanii an abki maxaa ii diidaya buu nebigu yihi inaan ooyo iyadoo xalayso laygu soo dejiyey aayaadkan ilaahay leeyay ina fii khalqi asamaawaati walard waاkhtilaafi alleyli wاnnahaar laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqacuuda waclaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati walard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab annaar aayaadkaasuu nebigu akriyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyihi bilaalow sidee baanan u ooyin iyadoo xalay qur-aan soo degay qur-aanka soo degay wuxuu sheegayaa buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in ilaahay leeyahay samada tan abuurkeeda iyo dhulka abuurkiisa iska gadiga habeenka iyo maalinta waxa aayaad ama wax qaadasho ama calaamado ugu sugan yihin dadka caqliga lehoo keliya ulil albaab kuwa kale waa iska dhaafaanuno waa cadcidi baa soo baxday iyo cirkii baa jooga un waa weydaartaan aayaadse waxay ugu sugan yihiin kuwa caqliga leh yaa caqli leh markaaba isweydiinta leh waxaa ilaahay ku tilmaamaya aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuuda wacalaa junuubihim waa kuwo xaalaadkooda oo dhan ilaahay caabudaya subxaana watacaala hadday taagayiin iyo hadday fadhiyaan iyo hadday jiifaanba ilaahay xuskiisu aanu marnaba ka bixin aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalardi rabbana ma khalaqta hada baila subxaanaka faqinaa cadaab annaar muslimku wuu fakeraa waxaa alla leeyahy waxay ka fakerayaan abuurka cirka iyo dhulka maxaa fikradani keenaysaa istintaaj ama natiijo ah ama go-aan ah bay gaadhsiinaysaa waxan inaan bilaash loo abuurin xagay ka yimaadeen dabeetana wuxuu garanayaa in maalin la xisaabaya ay jirto oo wuxuu leeyahay ilaahay oo cadaabkaaga naaree naga nabadgeli muahilaad buu sheeganaya markaa uu ilaahay ku weydiisanay in alla cadaab kaga badbaadiyo su-aasha isweydiinta le waxay maxaa nebiga habeenkan u muuqday calayhi salaatu wasalaam uu sidan ugu ooyey muxuu gadhka iyo gadhkiisa oohinta ula qoyay muxuu dhulku ku sujuudsanaa u qoyey muxuu meeshuu jiifsaday u qooyey nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuna sidoo kale bay ahaan jireen mid kamid a la yidhahdaba habeen aayad siduu ugu celcelinayo habeen dhan buu aayad ku tukan jiray si ugu celcelinayo maxay dadkani sidan ugu ooyayeen ma aakhiru nebigu ka warwarsanaa iyadoo ilaahay qur-aankiisa ku leeyay walasawfa yucطiika rabuka fatarda ma aakhiru ka warwarsanaa isagoo ilaahay ku leeyay inaa acطaynaaka alkawsar iyadoo waxaanoo ballan alla siiyey subxaana watacaala ilaahay baa u ballan qaaday alkawsar webiga kawsar laydhaha xawdka ee jannada ku yaalla inuu leeyahay ama khayr badan inuu leeyahay alla u ballan qaaday subxaana wa tacaala inuu raalli noqon doono ma ummadda quru u warwarayo o u ooyayo oo qisadii ku taalay saxiixu muslimka waa tii sheegaysay inuu nebigu maalin akriyey aayaad qur-aan u xasuusta u akrinayo ambiyo hore ka waramaysa in tucadibhum fainahum cibaadak wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim iyo aayadii kale ahayd faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim laba nebi buu xasuustay oo nebiyullaahi ibraahim iyo ciisa oo ummaddoodii u warwaraya oo kuwii xataa alle caasiyey aada mooddo inay leeyihin ilaahow haddaad u naxariisatana adiga ah kii dambi dhaaf badan markaasuu nebigu ooyey calayhi salaatu wasalaam ummaddiisii markuu xasuustay dabeetana gacmuhu cirka u taagay isagoo le allaahuma ummatii allaahuma ummatii dabeetana wuu ilmeeyey xadiiskaasi wuxuu sheegaya subxaana watacaala isagoo og maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ooyayo oo uu ku yidhi waxaad dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi ya jibriil idhab ilaa muxamed faqul lah inaa sanurdiika fii ummatina oo kugu xumayn mayna baa la yidhi subxaana watacaala waa laga dejiyey haddaa ragga oohintu ma qurux bay ku tay ma mamduux baa ninku inuu ooya ma wax la ammaanaabaa dhibaatooyinka iyo mashkiladdu markay dhacdo ninku inuu ka ooyaa ma wax ammaan leba waxaynu leenahay caalamka oo dhami wuxuu ooyaa markuu xasuusto cadamata rabbi alla weynidiisa subxaana wa tacaala insaanka daciifka ahi markuu isgartay inuu hortaagaya alle subxaana wa tacaala kownkan dhan ee aanad waxba ka ahayn allihii abuuray weynidiisa markuu xasuusto ayuu qof kastoo muslimi ooyaa wuxuu ooyaa qofka muslimkii markaanu garanayn mustaqbalka dambe majhuulka wuxuu noqon doono wuxuu ooyaa qofka muslimkii markuu xasuusto inuu ilaahay la hortaagi doono wuxuu ooyaa qofka muslimkii markuu garto maalin kasta dhacdooyinkan uu samaynayo in la weydiin doono ardayga yari wuxuu warwaraa marka sabjiga uu ku yaro cuslaado ayuu islaaha salow imtixaanku muxuu noqon ka jaamacadda ku jira marka uu koorska la siinayo afar shan buug sideed buug uu noqdo ayuu yidhahda wallahi sanadkan waxba garan maayo mushkilad ba ay haysato koors aada u tiro badan baa la siiye sideed buug baa la yidhi soo akri sideed buug buu ka warwaraa laakiin bal markaad xasuusato every second of your life waxaad qabatay daqiiqad kastoo noloshaada ka mid inay recorded tahay oo weliba amaama allahi inta lagu soo taagayo oo amaama annaasi lagu taago in lagu weydiin doono every second of your life waxaad qabatay muxuu qofku markaasi dareemaya markuu garto inuu ilaahay is hortaagayo ilaahayna inuu isla hortaagayo wuxuu soo qabtay noloshiisii oo dhan aan waxba lumin ee wax waliba ay qoran yihiin waxaynu leenahay dadka muslimiintii waxay ahaayeen markay cibaadada u dhaqaaqayaan saacaddaan rabay waa saacaddaasiye dad aada uga fakera meeshay ku socdaan insaanku waa la ogye mustaqbalka inuu ka warwaro weliba markuu mustaqbalku wax weyn agtiisa ka yihi maalan haddii maanta lagu yidhaahdo madaxweyne aada la kulmaysa maanta haddii la yidhahdo kanada ninka haysta aad berri la kulmaysaa qofka la yidhahdo madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddanka aad la kulmaysaa muxuu ka fekeraa markaad berri ballan la leedahay appointment salowkee ku fiican ma koodhkan yabaad su xidhataa iyo taygan in badan waayo mawqifka uu tegayo ayuu qiimaynaya wuxuu ka fekeraa maxaad odhan doontaa marka lagu yidhaahdo dadweynehaad la hadlaysaa ee halka kaalay ninka muxaadaro yar diyaarinaya ninka dad sile la hadal ninka odayaal sile aada arrin wada wadaagtaan maantao dhan wuu fakera wuxuu ka fekeraa maxaad tidhaahdaa hadalka halkaad ka bilowda markaasuu af soomaaliga dib ugu noqda talow maahmaahdee ku habboon maxaad ku tidhaahdaa dadka kan halkaa ka bilow hadhowba haddana yidha halkaasi kuma fiicne ka daayo intan ku bedel maanta o dhan maxaa maskaxdaada ka guuxaya waxaa ka guuxaya waxaad odhan lahayd qof bini aadama oo la kulmaya koox bini aadamka ka tirsan ayaa wuxuu xisaabtamayaa alfa xisaab hay-adiisii iyo wuxuu ku hadli lahaa iyo suu dadkan uqaabili lahaa buu intaasoo goor muraajaca isku samaynaya waxa isweydiinta leh qofka muslimkii marka uu caqiidayste uu rumaysan yahay inuu ilaahay ishortaagayo muxuu markaasi ka fekeraya salaada waa maxay waxaad rumaysan tahay allahu akbar markaa tiri inaad caalamkii oo dhan ka baxday inaad ku tala jirto inaad ilaahay ishortaagto ilaahay intaad ishortaagto weliba inaad la hadasho intaad la hadasho weliba inuu alla kuu jawaabo subxaanahu watacaala siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay axaadiista saxiixa aad taqaaniin xadiidu lqudsigii muxuu nabigu tilmaamayey ilaahay baa wuxuu yihi subxaanahu watacaala qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii salaadan waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkayga baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala oo midkaayaba nus buu leeyay baa ilaahay leeyay dabeetana ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala markuu addoonku yidhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marku bilowdo in ilaahay uu la hadlayo oo u odhan doono xamadanii cabdi addoonkayba imahadiyey alraxmaani alraxiim markuu yidhaahdo in ilaahay odhan doono asnaa calaya cabdi maliki ywmi اddiin markuu yidhaahdo inuu alla odhan doono majadanii cabdi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu yidhaahdo in alla ku odhan doono taasi waa aniga addoonka iga kii noo dhexaysay inuu markuu yidhaahdo ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim weedhahan u fiirsa maxay yihin weedhaha kani ilaahay baa wuxuu kaa kafaalo qaaday marka aad isaga la hadlayso waxaad odhan doonto waxba maahmaaha soo qoran waxba hadalkale ha isku soo duwin ilaahay baa kule weliba anaa ku baraya sida layla hadlee kaalay oo waxaad ku bilowdaa ammaantayda dabeetana waxaad sheegataa waxa aad wax igaga helayso a inaad aniga keliga i caabuddo keligana iga kaalmo dalab marka hore ilaahay baad ammaanaysaa inta hore o dhan inta dambe inta dhexe waxaad sheeganaysaa waxaad ilaahay wax kaga doonayso oo waxaad leedahay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin iyaaka waxdak keligaa ilaahay o baanu ka caabudaynaa keligaa baanu kaa kalma dalbayna markaad alle ammaantiisii dhammaysay ee aad qadimatay shahaadaadka aad wax ku doonaysay ayaad ilaahay waxaad weydiisanaysaa waxaad rabtay markaa ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin waxaan leenahay qofka muuminkii wuxuu in badan ka fakerayaa ilaahay inuu hortagayo markaad habeen madow istaagtee weysaysato ee iyadoo dadku hurdaan aad salaad u kacdo ee aad ku tala gashay inaad ilaahay la hadlayso ee aad weysada isa soo nadiifisay isa soo qurxisay qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy khuduu ziinatakum cinda kulli masjid war quruxdiina qaata markaa masaajidka tegaysaan markaa salaada tukanaysaan waayo ilaahay baad qaabilaysaa aad doonaysaa inaad la hadasho dabeetana waxaa lagu yidhi markaad salaada ukacaysid quruxdaad oo dhan soo samayso waayo waxaa tahay qof ku tala jira inuu alle la hadlo subxaana wa tacaala waxaynu leenahay ilaahay baa wuxuu leeyahy aqimi salaata lidikri salaada maxaa loo ogaya inaad ilaahay xusto subxaana wa tacaala darteed waxaynu leenahay qofka muslimka ahi saacaad buu leeyahay caalamkan uu ka baxo muslimiintii hore saacaadkoodaasaa waxay ahaayeen saacaad dhab ah dabeetana saacaadkaasi marduud bay ka heli jireen nolosha inaa lau fudaydiy ay wax badan ka qabsadaan laakiin muslimka maanta jooga waxaad moodaa in badan saacaadkanina inay ka mid tahay shan miridhoo inta la foorfoorsado dabeetana laga baxo masaajidka shan miridhoo aad mooda uun in dadkaba lasoo qabtay una meesha xabsi lagu ururiyey intay ahayd asalaamu calaykum marka la yidhahdana sidii wax waala la kala yaacawn shan miridhoo aad moodo qofku inuu culaysba dareemayo wallahi salaaddii weli maan tukano kaanamaa culays inaga ridaya inaga saaraya ay ku tahay waxaan leenahay waxaa kala gedisan xalaawat liimaan sida iyagu u dhadhaminayeen salafilumma iyo sida dadka kani u dhadhaminayo waxaan leenahay wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saacaadkiisaasi markuu ilaahay is hortaago saacaad aada u cajiiba bay ahaayeen xadiidka imaamu abu daawuud uu warinayo albanina uu taصxiixinayo wuxuu nabigu leeyay alayh الsalaatu wasalaam axadi صaxaaba can maطrif can abih ayaa wuxuu leeyay raأytu rasuula اllahi salى اllahu alayh walih wasalam yusalii wafii sadrihi aziizu kaaziizi الraxa min اlbuka waxaan arkaya buu leya nabigoo tukanayo laabtiisu ay u guuxayso sida raxaaga yani waxaa cajiiba nasaa-ina wuxuu leya walijawfiha aziizun kaaziizi lmarjal imaamu axmed iyo termadina way wariyeen ibnu xabaan iyo ibnu khusaymana way tasxiixinayaan waxay riwaayaadkaasi ama axaadiistaasi tilmaamayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu isu taago in guuxa laabtiisa xataa la maqli jiray siduu alle u weyneynayo uga cabsanayo subxaana watacaala waa kuba laynoo tilmaamaya hadduu rukuuco leh allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wabasarii wamukhii wacadamii wacasabii u fiirso erayada tan wuxuu addoonku qiraya u leeya ilaahu waxaa kuu khushuuco isu kaa dullaynaya maqalkayga iyo araggayga iyo dhuuxayga iyo maskaxdayda iyo dareenkayga oo dhan markaad erayadaa ku hadlayso xaggaad jiri karta adigoo ilaahay caynkan ula hadlayo waxaan ku hadlaya waxaynu leenahay waxay ahaayeen aan qisa idiin wariyo waxaad garan kartaa saxaabadu noocay u fakeri jireen qisada tan waxaa soo wariyay imaamu abu daawuud iyo imaamu axmed iyo alxaafid albayhaqiyi fi dalaa'il اnubuwa shaykh ilalbanina abi daawuudku ku taxsiininaya ibnu khusayma ibnu xabaan iyo xaakimna way tasxiixinayaan qisadu maxay tahy gazwatu dhat riqaac dagaalkii loo yaqaanay dhat riqaac wuxuu ahaa dagaal saxaabadu ay galeen xadiidku waa min xadiidi jaabir ibni cabdillaah dagaalkaa markii laga soo noqday hazawaadkii nebigu galay mid ka mida markii laga soo noqday ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay degeen meel laba buurood waddo yaroo usoo dhaxayso kasoo daadegsan ayaa la degay laba saxaabi ayuu nebigu yihi gaadh qabta labada saxaabi siduu sheegayo saaxibu dalaa'il nubuwa albayhaqi midi wuxuu ahaa camaar ibnu yaasir oo muhaajiriintu ka tirsanaa midna wuxuu ahaa cabaad ibnu besh oo ansaar buu ka tirsanaa labadaas saxaabi ayuu nebigu wuxuu diray inay gaadh qabtaan dabeetana gaadhka waa la iska yaro nasinayey oo midba mar buu yaro jiifsanayey muhaajirigii ama camaar ibnu yaasir baa jiifsaday waxaa gaadhka markaa ku jira cabaad ibnu bashir cabaadna markay nisfu leylkii unbuu talaad buu galay waxaa jiray dagaalkaasi markii laga soo noqday nin gabadhiisii saaxibu zaadi ilmacaad iyo saaxibu cawni ilmacbuud midba qisada sibuu sheegaaye gabadhiisii ama wax la yeelay ama kuwa lasoo qafaashay ka mid ah dabeetana wuxuu ballan ku qaaday inaanu madaxiisa biyomarin oo aanu hadhin dhiig muslima u daadiyo mooyaane waa nin gaalada ka tirsan waa gaade markaa ciidanka muslimiinta daba socda oo gaadaynaya oo ku ballan qaaday dhiig muslima uu qubo mooyaane inaanu dib u noqonin ninkii gaado ahaabaa wuxuu wax ilaashadaba wuxuu arkay labadii saxaabee gaadhka ahaa oo midna hurdo midna salaad ku jiro kii salaada ku jiray buu markaasi la soo gaaday gammuunkiisii qaansiyo leebkiisiibuu la soo gaaday dabeetana wuu ku ganay way mudday gammuunkii koowaad cabaad ibnu bashir salaadiisii buu iska watay warana waxaana ku yaalla fallaadh kii labaad buu u xidha markaasuu ganay kii labaadna wuu muday cabaad ibnu bashir salaadiisii buu iska watay kii saddexaad buu u xidha kii saddexaadna wuu muday dabeetana waxay gaadhay inuu rukuuco oo uu sujuudo saxaabigii hurday baa markaa mawqifkii wax dareemay dabeetana wuu kaca wuxuu arkay saaxiibkiioo dhiigu da-ayo oo saddex fallaadhood ay ku yaalliin iyo ninkiioo baxsadoo dhuuntay gaalkii markuu arkay in la dareemay isagu ballankiisii oftay de wuu iska dhabar jeediyey mar hadduu saddex gamuun rido saddexdaba la helay wuu iska tegey camaar ibnu yaasir baa la hadlay markaasi cabaad ibnu bash markaasu wuxuu ku yidhi subxaana allah alaa anbahtanii wala maa ramaa subxaana allah yani litacajub buu isticmaalaya ilaahay baa xumo ka hufane war maxaad iigu sheegi weyde ii ii dareensiin weyday markii ugu horreysay gamuunku kugu dhacay buu yidhi markii uu gamuunka koowaad ama leebka koowaad markuu kugu dhacay war maxaad wax iigu sheegi weyday buu yidhi aad sida tan u yeeshay bal u fiirso hadda jawaabta tan kuntu fii suura aqra'uha falam axib an aqtacahaa buu yidhi waxaan akrinayay buu yidhi suurad saaxibu dalaa'il nubuwa bayhaqi wuxuu leeyahy kahaf buu akrinayay waxaan akrinayay buu yidhi suurad waxaana necbaystay inaan kala gooyo anigoo ilaahay la hadlayo taagan oo salaad ku jiro suurad qur-aana akrinaya gamuunna igu dhacyo inaan u jeesto dhankoodaan diiday buu leeyahy oo waxaan sidhi qur-aankaaga marna ha kala goyne wad muxuu dareemayay markaa qofka kani caqligiisu se xagguu jiray salaadiisu se maxay ahay waxaad garan kartaa saxaabada tani markay ilaahay ishortaagaan noloshoodu noocay u ekaan jirtay marka wuxuu ahaa ninkaa gamuunada lala dhacayo ee haddana salaadiisa ku jiray isagoo ay u bannaanayd inuu wax iska celiyo haddana door bidee kule waxaan diidayey culama badh baa weliba waxay leeyihin waxay masaladani daliil ka tahay bay leeyihin qofku hadduu go-aansado sida tan cabaad inuu yeeli karo mar haddii aanu nebigu ka nahyin intay qisadu gaadhay saxaabigani saasuu yeelay waxay leenahay waxaa laga yaabaa ina idinku tidhahdaan ma nin nabare ku yaaliin oo saddex gamoon ku yaaliin baan waxba dareemaynin dadka maanta jooga caalamka maadiyaadka ay rumaystaan aan qiso yaroo kale idiin naqliyo adictor maxamed cali baar xafidahu llah waa dhakhtar muslim oo caan ah oo kitaabo badan leh fannigiisa aada ugu fiican ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaha almuqadaraat kitaab uu magacaasi leh oo uu kaga warramayo mukhadaraadka markaasuu wuxuu qoraya uu leeyahay waxa jira buu yidhi cilmi cusub oo maanta dunidu ogaatay oo la yidhaahda buu yihi morfinati dimaaq waljihaas alcasabi morfin waa morfinta dee bahashan la yidhaha afka ingiriiskaba waxaan wax lagu suuxiyo ama lagu sakhraamo ama caynkana la isticmaalo waxaa jira buu yidhi waxay iminka u bixiyeen morfiinkii ama suuxiyayaashii maskaxda iyo neerfaska qofka bini aadamka ah oo aan cilmiga bini aadamku hore u aqoon buu yidhi kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankibaa fikradeeda koowaad timi buu leeyay hore looma aqoon nineteen seventy three wixii ka horreeyey ilaa hadda laba boqol oo maadoo ka mida la daraaseeyey buu leeyahay afartan ka midana waa la gartay taasiiraadka iyo waxay sameeyaan mawaadatan jidhka bini aadamkaa soo saara jidhka qofka bini aadamkaa iyo maskaxdiisaa dheecaana soo daaya dheecaanadaasoo suuxin kara bay leeyihin qofka bini aadamkaa jidhkiisa ka suuxin kara inuu alam tiro badan la dareemo inuu xanuun tiro badan la dareemo qofka dheecaamadaasi markay ku bataan bay idhahdeen wuxuu aada u dareemaa sacaada iyo raaxo iyo tamaaniine iyo deganaansho waxa ka yaraada bay leeyihin waxa loo yaqaano strasiska iyo qalaqa iyo waxan werwerkan tirada badan laiyo waxa kan way ka yaraadaan bay leeyihin qofka dheecaamadani ku bataan dheecaamadani waa dheecaamo maskaxda iyo jidhku uu soo daayo ilaahay ugu talagalay waxay dhahdaan waxay ku badan yihiin had iyo goor oo minxa ilaahiya ay tahay ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala inuu jidhku soo daayo gaar ahaan dumarka baa la yidhi markay uurka leeyihin ilmuhu waa dhib biidhan laakiin dhibta ama xanuunka badan ee ilmuhu ku hayo waxa dumarka ilowsiiye bay leeyihin jidhkaa wuxuu soo daaya morfinaatu dimaaqa waxaan la yidhaahdo dabeetana nooc min anti bayna weeyaan oo ilaahiya waanay gabadha xoog u dareemaynin ilmaha iyo dhibkiisa weliba waxay kusii badataa buu dhakhtarkaasi leeyahay hooyada marka ay foolanayso foosho aad bay u kulushay laakiin haddaanu morfinaatu dimaaqaasi jirin buu leeyay gabadhiba ma foolateen manay aqbasheen mar dambe inay foole ka timaado ee waxa xanuunka oo dhan u fudaydiya ee u sahla maskaxdu dheecaamada nooca kane ay soo daynayso markaasi wuxuu leeyahy waxa kaloo la ogaaday jinisku maanta waxaa la yaqaanaa dadka intay dhigaan tiyaatarka wax lagu qalaya in irbado yaryar lagu mudo dabeetana iyadoo aan la siinin waxa wax lagu suuxiyo o dhan in qofka la qali karo waxaa la ogaaday buu leeyahy irbadaha kan meelaha gaara ay ku mudaan inay tahay awaamir la siinayo maskaxda iyo neerfayaasha inay soo daayaan dheecaamada nooca kana si qofka kari uu u suuxi karo iyadoo aan wax khaarijiya lagu mudin oo ay suurtagal tahay bay leeyihin intaa looga yeedho jirkii dheecaamadaasi inay si dhaksaa ugu soo daayeen dhulkii soo daynayay in qofka la qali karo iyadoon wax irbada lagu mudin wuxuu leeyahay waxaa kaloo la arkay dadka intay ku bataan waxyaabo badan inaanay dareemi karin markaasuu leeyahay lacalla waa qowlkuu qorayo sheekhaas waxaa laga yaabaa buu yidhi qofka markuu wax la dawaqo inay ku bataan xataayo waxaa suurtagala buu yidhi sawaaxibu yuusuf waxay fartay goynayeen u dareemi waayeen akhaad waxaa ku noqotay buu leeyahay quruxdii yuusuf ilaa ilaahay yidhi falamaa ra'aynahu akbarnahu waqatacna aydiyahuna alla yidhi si kasta ha noqotee wuxuu leeyahay waxaa kaloo la hubiyey mawaadani inay ku badato dadka cibaadada badan leh kuwa qur-aan akhriska badan leh kuwa alle xuskiisa uu ku badan yahi kuwa maxabo badan u haya inay ilaahay la kulmaan waxaa ku bata buu leeyahay dheecaamadatan oo kuma dhacaan xanuunada strasiska iyo waalida iyo waxyaabaha kan dadka gaaleeda ku aragteena ku badani sababta ay ugu dhici waayeenna waxa weeyaan buu leeyahay cibaadadan ay cibaadaysanayaan baa waxay ka helayaan biologically waxay ku degaan oo nafsiya oo aan problemkani ku badanin waxaynu leenahay ahlu tawaariikhna waxaabay wariyaan qisa ay imaam cali ibn lxusein ka sheegaan zayn alcaabidiin zayn alcaabidiin baa waxaa ku dhacay bay idhahdaan waram ama wuu bararay xanuun baa ku dhacay dabeetana dhakhtar baa damcay inuu qalo wuxuu yidhi bunji cab bunjigu waa baashan bunjiga dee la yidhahdee waxaan wax lagu sakraamiyo mid ka mid a bunjaan ku cabsiinaynaa bu yidhi waa ku suuxinaynaa dabeetana waa ku qalaynaa su-aal buu weydiiyey baa la yidhi wuxuu ku yidhi bunjigu caqliga miyuu dooriyaa haabay ugu jawaabeen yeeli maayo buu yidhi anigu caqliga doorin maaye salaad baan gelayayo markaan alla ishortaago fafcaluu maa badaa lakum buu ku yidhi bay yidhahdeen anugu markaan ilaahay ishortaago waxa idinkoo idinla noqoto markaa yeela waxay yidhahdeen jaraaxada waxa lagu sameeyey bay ahli taarikh wariyaan zayn alcaabidiin isagoo salaad tukanaya jaraaxa lagu sameeyey ama nabarkiisii la qalay sababta waxay ahayd ilaahay markuu hor taagan yahay midiyahan yaryar iyo waxani wuxuu dareemayey ma ahayn yacni qolada maadadu ka xoog badatay ama gaalada iyo warkoodu ka xoog batay waxaa laga yaabaa inay islaama qof saddex waran ku dhacday ayaan haddana dareemayninoo salaada ku jiraya haabaan leenahay waa ficlan qisasa xaqiiqiya oo adila saxiixa ama xasana ku sugan oo tilmaamaya saxaabadii nebigu intay ilaahay ishortaageen in gamuunna ku dhaceen oo aanu mar qura salaadiisii ka bixin oo wadin waxaan leenahay waxa hubaala dadkaasi mu'miniintaha saacaadkoodan aynu rabno inaynu ka warranna inay hayeen saacaadka nolosha oo dhan u fudaydin jiray waa saacaad qofku waa alle gaaru noqon jiray subxaanahu watacaala waa saacaad aad ka dareemaysa dhaqankoodu siduu ahaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xanuunsaday xanuunkii u dambeeye uu ku geeriyoon doono ayuu caaisha la hadlay waa xadiidka imaamu axmed abu daawuud iyo ibnu xibaan iyo tirmadi baa warinaya tasxiixinayana tirmadaana saxiix ku sheegaya wuxuu la hadlay caasha dabeetana wuxuu ku yidhi abaabakar waxaa fartaan dadka inuu tukiyo nebigu wuxuu leeyahay caaisha abaabakar waxaa fartaan inuu tukiyo dadka caaisha markaa hadashay oo arrintaasay muraajaca ka keentay hadal bay ka soo celisay sababta wax kastaba ha ahaato caashi waxay la kahatay aabaheed inuu dadka tukiyo dabeetana waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ina abaa bakra rajulu raqiiq laa yamlik damca cilladay sheegaysaa waa maxay ababakr dadka iyay tukinin bay leedahay ina abaa bakra rajulu raqiiq abaabakr bay leedahay waa nin aada u jilicsan looga jeeda abibakar golaha rag isku haya markay tahay nin jilicsan ma ahayn abibakr wuxuu ahaa ninkii keligii mawqif qaatay taagnaa ayunqasu diin waana xay taagnaaye lahaa warma anigoo nool baa ilaahay diintiisa wax laga goynaya lahaa ummadda oo dhan hadday ii diidaan ciqaal ama cinaaq ama dabar ay nebi maxamed siin jireen calayhi salaatu wasalaam oo kula dagaalamaya ninka salaada iyo zakada kala farqiya waan la diriraya lahaa keligii lahaa haddaa iska wada hadhaan keligay baa dagaalamaya mawqifkaasi mawqifka ah buu qaatay abibakar inuu keligii ka hortegi karo mujtamaca dhammaantii abibakar mowqifkaa buu qaatay muslimiinta iyadoo nebiga cidiba rumaynin calayhi salaatu wasalaam inuu rumeeyo keligii u gargaaro waa nin mawaaqifta nololeed meel adag iska taagi jiray laakiin markay timaado arintu xagga alle subxaanahu watacaala iyo cabsidiisa wuxuu ahaa nin aada qalbigiisu u jilicsan iyo raqiiqa qof aada u dabacsan walidalik baa caaisha waxay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyow abibakar waa nin jilicsan oo laa yamliku damca ilmadiisa ma haysan kare eh wainahu idaa qara'a alqur'aana baka hadduu qur-aan akriyana wuu ooyayaayo dadka yaan imaam looga dhigin bay leedahay yacni dadka hadduu salaada tukiyo abibakar waa nin jilicsanoo wuu ooyayaa oo ilmadiisa ma xejin karo markuu ilaahay kitaabkiisa akriyo eh imaamadada ha laga daayo markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku diidayay waxaynu leenahay waxaa la tilmaama imaamu bukhaari wuxuu warinaya iyo saciid ibn lmansuur iyo ibn lmundir intuba cumar inuu salaad subax inuu salaad subax dadka tukiyo u akriyay suurat lbaqara markuu soo gaadhay hadalka alla leeyahy subxaanah watacaala isagoo yacquub ka waramaya inamaa ashkuu basrii wa xusnii ila allah ayaa wuxuu leeyahy raawiga xadiidku fasumica nashiija nashiiju waxaa la maqlay buu leeyay guuxiyo oohintii cumar yacni wuu ka badan yahay waxaynu koobi karno dadkani siday ahaayeen walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidu sabca wuxuu ku sheegaya xadiidkii aadka u qiimaha badnaa ee ka waramayay toddobada carshuraxmaanka hadhsan doona ama alle hooskiisa toddobada hadhsan doona maanta qiyaame xadiidkii sheegaya maanta cadceedu soo dhowaatay ee dadka naftu isugu timaado toddoba iyagu ka nabadgeli doona toddobadaasi waxaa ka mid ahay u nebigu ley calayhi salaatu wasalaam warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah nin xusay alle subxaanahu watacaala isagoo keligiiah dabeetana ilmadu da-day buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam toddobada maanta qiyaameed dadku mowqifka xisaabee taagayiin iyagoo hadhka hadhsanaya waxaa ka mida ku ilaahay intuu xusay ishiisu ay ilmaysay sida daraaddeed baa wuxuu nebigu inoo tilmaamaya calayhi asalaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim iyo abi daawuudba warinayaan idaa qaama axadukum min alleyl fastacjama alqur'aanu calaa lisaanihi falam yadri maa yaquul falyadajic wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam midkiin hadduu kaco oo habeenkii uu salaad tukado dabeetana qur-aanku carabkiisa uu ku adkaado uu garan waayo wuxuu ku hadlayo macnaa meesha ku jira muxuu yihi qofka muslimkii markuu tukanayo inuu isku dayo waxaanu ku hadlayo inuu fahmo haddaad rabto salaada inaad ku khushuucdo waa inaad ogaataa waxan aad ku hadlayso iyo cidda aad la hadlayso marka aad garato waa cid maad la hadlaysaa iyo maxaad ku hadlaysaa waxaad garan kartaa markaasi qalbigaagu inuu soo jeesanayo aada khushuucaysid waxaad ogtay inaad alle la hadlayso subxaana watacaala waxaad ku hadlaysaana baryadiisa iyo ammaantiisa inaytay saa daraaddeed qofka qalbigiisu wuu noolaanaya uu soo jeedaya hadday dhacdo masalan intaad salaatu leyli tukatay inay hurdadii kaa xoog badatay inaad fahmi kari weydo waxaad ku hadlayso nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxba salaadna hasii tukane iska seexo waayo arinku wuxuu ahaa qofku inuu ilaahay xuso o ammaano o ishortaagoo la hadlo laakiin hadday taasi kaa maqantay buu nebigu ku tilmaamaya oo ay kugu adkaatay inaad fahamto waxaana aad ku hadlaysay oo aad garan weyda buu yihi fahmi weydo waxaad leedahay falyadajic buu nebigu ley alayh salaatu wasalaam ha iska jiifsado qofkaas waxaan jeclay wakti badan baa fadhideen inaan idin daaliyana ma jecli hadalka inta badani inta horunbaa inta dambe masaxdee waxaan jeclay messageka inaan idiin dhiibo aanu idinka masaxmin oo aan soo koobo inka badan intan waa laga hadli karaa laakiin inaan koobaa baan jeclay waxayn leenahay qofka muslimka ahi marnaba maskaxdiisa waa inaanay ka bixin alle subxaanau watacaala iyo weynidiisa hadday taasi degto noloshoo dhami way u fududaataa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya qaar lagu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum laakiin ku jawaabay xasbuna allahu wa nicma alwakiil weynida alle ayaa qalbigooda degtay dabeetana waxay rumaysayin ina allaha laqawiyun casiiz wallahu gaalibun calaa amri waxay rumaysayin awoodda alle hadday istimdaad ka helaanoo ku tiirsadaan wax dhibayaa inaanu jirin waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya inaynu in badan u fiirsano mowqifka inaga dambeeya dalika liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid sidee baan u ooyin qofka ilaahay leey maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara waqad khalaqakum atwaara maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara maxaa la-aantiina u rajay weydan alle subxaana watacaala weyne a weyneynaysaan isagoo ilaahaydan abuuray atwaar tawrin bacda tawr waxaan leenahay qofka muslimka ilaahay weynidiisa markuu xasuusto wuxuu garanaya qur-aanku wuxuu ka sheegay ilaahay baa wuxuu leeyahay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu lard watakiru ljibaalu hadda an dacow liraxmani walada ilahay wuxuu tilmaamaya weynida alle markay qaar bini aadamka kamid iska hadlaan ee ay sheeg sheegaan waxyaaba aan loo baahnayn oo ay ka mid tahay waxyaaba badan oo aan loo baahnayn oo ay ka mid tahay masalan inay ilaahay yidhaahdaan baa waladla iyo wax la nooca in cirkan iyo dhulkan iyo samaawaadkani u ku dhowaadaan inay kala googo-aan oo buuruhu dumaan hadalkaa bini aadamka foolxumadiisa markay maqlaan baa ilaahay leeyihi waxaa laynoo tilmaamaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu yidhi ilaahay waan ku arko ilahay wuxuu ku tilmaamay walakin indur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurtu inay dildilaacday alle subxaana watacaala weynidiisa markay aragtay waxaa laynoo tilmaamaya amase waxaynu leenahay sidee baanu qofka muslimkii u ooyin oo u ilmayn oo u guuxin isagoo akrinaya alle subxaana watacaala hadalkiisii isagoo ilaahay la hadlaya iyadoo aynu ognahay nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa inuu ibnu mascuud yidhi igu akri qur-aanka oo uu nebigu uu ibnu mascuud ku akriyay suurat nisaa oo markuu marayay fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid wa ji'na bika calaa haulaai shahiida uu ku yidhi qaala xasbuk xasbuka laan markaasaan eegay buu leeya ibnu mascuud nebiga oo waxa arkay iyadoo labadiisa indhood ay ilmaynayaan xadiidka shaykhaynkaa warinaya waxayn leenahay kaasi waxa weeyaan xaalkii ambiyada iyo alcaarisiina billahi alwliyaai asaalixiin kuwa ah kuwa alle garanaya caarisiin bilaahi ah ee awliyada saalixa ah ee wanaagsani waa kuwaasi waxayn leenahay cusuurteenna waxaa soo yaraaday dadka saacaadkan alle la leh dadka qaabkan ilaahay ula hadla dadkii muslimiintii hore waxaa ahayeen dad noocaasiyo miyir beela waxay ahaayeen baanu odhan karnaa dad zurara ibn lawfa oo qaadi bitriyo taabiciya ayaa wuxuu maqlay ama se akriyay faida nuqira fi naaquuri fadalika yowmaidin yowmun casiir wuu dhacay baa la yidhaahdaa dabeetana sidii bay naftu kaga baxda dibba uba soo kicin waxaan aada u jeclahay inaan kelima waaxida idhaahdo kelimadaasi waxay tahay waxay ahaayeen saxaabadii nebigu kuwa nebiga markay dhegaysanayaan calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay xasuusiyo kuwa ilmeeya ilmeeya ilmeeya bay ahaayeen ilaaxadaada wada garanaysaan xadiidkii ku yaallay arbiciinka ee saxiix ahaa cirbaad ibnu sariya uu lahaa wacadana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama mawcida darifat minha alcuyuun wawajlat minha alquluub uu ku tilmaamay yani si ay ta'asurkooda iyo isbedelkooda ku dhacay aanin yar dib u xasuusanna inuu nebigu yidhi laba indhood naari ma taabato maalinta qiyaame il alle xasuusatoo oyday iyo il ilaalinaysa ummadda muslimka ah oo ah front lineka u taagan oo ribaad ku jirta oo ilaalinaysa dadka muslimiinta ah waxaan leenahay ummadda muslimiintii ha noqdaan dad addooma alle u shukri naqa waqaliilu min cibaadiya shakuur baa ilaahayna yihi waxaan kusoo koobaya mar hadday saacaddii cunadu bilaabantay inuu ilaahay yuhuud ku tilmaamay wamaa qadaru llaha xaqa qadri waxay la xumaadeen waxa weeyaan allaanay weyneyn weynidu xaqa u lahaa dadka muslimiinta ah oo dhan waxaan ugu yeedhaya oo aan naftayda ugu horaysiinaya inaynu alle ka cabsanno subxaanah watacaala weynida uu xaqa u leeyahy inaynu weyneyno inaynu isku dayno nolosheenna inaynu ka helno saacado nolosha inta kale zaad inoogu noqda waxaa hubaala saacadahaasi haddii la helo in ilaahay tallaabooyinkeenna saxayo murugada badan ayna haysata inaga qaadayo dhibta badan aynu ku jirno solution in loo wada helayo kelimadaydu waxay ku koobantahy marka salafi lumma haddaynu rabno inaynu soo noolayno wax ay rumaysnaayeen waa inaynu kaloo soo rumaynaa suluugoodii iyo dhaqankoodii qaab nololeedkay u dhaqmayeen ay ilaahay ula xidhiidhayeen